iyadoo weli taagan xiisada u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa aad u soo badanaya hadallada ay habada isku marinayeen labadan hogaamiye ee ku bartamaya saaxadda siyaasadda soomaaliya axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxuu dowladda federaalk u jeediyey dhaliilo kala duwan hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe ayaa tilmaamay in muqdisho aanay ka jirin dowlad soomaaliyeed waxa uu xusay in xuquuqdii uu maamulkiisa lahaa ay dabartay dowladda federaalk ayna siyaasadaysay waxa uu intaasi ku daray in aanay dowladda federaalk lagu tilmaami karin dowlad waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu ka codsaday hay-adaha waxa ay ugu talgaleen maamulkiisa aanay u soo marsiin muqdisho balse isaga gacanta loogu shubo waa kan isagoo ka warmaya arrimahaas maanta dowladdaa dhexe wax kastoo statekani uu lahaa oo shaqo ahayd oo aan xuquuq u lahayn way joojiyeen way siyaasadeeyeen siday iyagu rabaan bay udhigeen taa macnaheed waxa weye annaguna inta dowlad soomaaliyeed oo hawsha aan isugu nimaadna la helayo ma doonayo hay-aduhuna inayna noo soo maraan wax nagala dhexeeyaana ma jiro umana aqoonsani maanta dowlad soomaaliyeed wadana soomaaliyeed ka shaqeynaysa inay xamar ka shaqeynayso shirkad aan maanta garanaynin waxa ay dowladnimada ay ku dhisan yihiin waxay tahay soomaaliyana doonaya inay burbur iyo inkaan iyo halaag iyo hoog u horseedaan yaa maanta ka shaqeynaysa taas markaa waxaan rabaa hay-adaha waxaan mar labaad u sheegaynaa mar haddii la siyaasadeeyey dhaqaalihii mar haddii la siyaasadeeyey taa macnaheedu markay sidaas tahay dee haddayna wixii dadkii gaadhayna waa caqabad kaliya waxay leedahay mushkilad kale si kastaba haatee khilaaf masaalix kala duwan ku saabsan ayaa ka dhex jira dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland waxaan xiisadooda gadaal ka taagan kenya iyo turkiga iyadoona haatan ay soo karar qaadanaysa xiisada u dhexaysa labada dhinac